khadarow horta cabdifataax alburhaan waa taliyaha ciidanka dalka suudaan waana ninkii hogaaminayey guddigii waddankaasi maamulayay isagaa hogaamiye u ahaa ninkay isdagaalamayaan loo yaqaana xamiidtii ayaana ku-xigeen u ahaa marka dagaaladii kadib waxaa jirtay in igaad ay sameeyeen guddi uu madaxweyne ruuto u ahaa hogaamiye ama guddoomiye oo la rabay inay dhexdhexaadiyaan suudaan guddigii waxaa ku gacan seeray garabka alburhaan waxayna sheegeen in ruuto uusan marnaba dhexdhexaad ahayn hadda marka kulankani wuxuu tusayaa isbeddel ku yimid xiriirka labada dhinac taasoo marka ifafaalo wanaagsan ka muujinaysa inay suuragal tahay in xal loo hela khilaafka gaamuray iyo dagaalka muddada dheer qaatay ee dalkaasi suudaan waxaa kaloo jirta khadarow in ururka urur goboleedka igaad ka hor inta uusan dagaalka bilaaban xilligii uu dagaalka bilaabanayay waxaa guddoomiye u ahaa alburhaan laftiisa oo suudaan masalayay ka hor intaan laga bedelin marka waxay haatan igaad laftirkeedii in dowrkii ay soo noqon karta yani xubinnimadii alburhaan iyo dowladdiisii joogtay niminka kalena khartuum inteeda badan ay haystaan niminka mucaaradka ahaa daarfoor iyo gobollo badanna way haystaan marka tan waxaa waaye rajo aad u fiican ayay muujinaysaa inay suuragal tahay in madaxweyne ruuto oo guddoominayay guddigii afargeesoodka ahaa inay xal u helaan suudaan loogu talagalay iyo alburhaan oo ah garabkii markii horeba diidanaa in ay ruuto u aqoonsadaan inuu dhexdhexaadiyo yahay inay kulmaan oo arrimo badan falanqeeyaan waa ifafaalo wanaagsan waxaana laga yaabaa inay hordhac u noqota in wada hadallo toos ah oo foolka fool ah ay labada dhinac bilowdaan marka intay la eg tahay suurtagalnimada in wadahadallada dhexdhexaadinta ee jidda ka socda oo si gaabisa ku socda in loo soo wareejiyo dhinaca geeska africa gaar ahaan kenya oo kale horta kenya bilihii ugu dambeeyey oo dhan dhaqdhaqaaq badan ayaa ka socday ururada bulshada rayadka ee dalka suudaan ayaa halkan joogay dadaallo fara badan ayay wadeen oo ah in xal nabadeed laga gaaro khilaafka dalka suudaan ururada bulshada rayadka ayagana waxay wadeen dadaal ay ugu jireen in gobolka iyo beesha caalamka labadaba ay u soo jeestaan xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ka socda dalka suudaan ee ay geysanayaan labada dhinac ee dagaalamaya waxay qoreen warqad ay u qoreen boqol iyo soddon iyo googo urur oo kuwa suudaan ah warqad ayay u qoreen qaramada midoobay waxayna codsadeen in baaritaan lagu sameeyo xadgudubyada dalkaasi ka socda waxaa kalooy wadeen in la bilaaba wadahadalla sal ballaaran oo aan ku koobnayn labada dhinac ee dagaalamaya ee keliya ee ururada bulshada rayidka xusbiyada siyaasadeed ururada diinta dadkaasi oo dhan ay ka qayb noqonayaan marka wadahadallada jidda waxay ahaayeen oo keliya labada dhinac diiraddana waxaa aad loo saaraya oo keliya xabad joojin laakiin kan urur goboleedka igaad uu wada waa mid ballaaran waana kasal ballaaran yahay kan jidda haddii wax dhaqaaqaanna waa ka rajo fiican yahay wadahadallada jidda khadarow